asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu sheekooyinka farada badan isugu keenno waana xubinteennii tilmaamaha cajiibkaa bixin jirtay waa xubinteennii sheekooyinka la yaab kale keeni jirtay waana xubinteenna laga yaabo inay mar kaaga sheekayso koox marti waana xubinta laga yaabo mar kale inay kaaga sheekayso koox fulaya waana mar kale xubinta laga yaabo inay kaaga sheekayso tilmaan gooniya taasoo ku saabsan dhanka guurka dhanka nolosha iyo dhanka reer dhaqashada intaba waana xubinteenna murtida maanta ee la dhihi karo waa mid dheeli tiran oo haddii eebaydmahayo caynka iyo baydkuba u adag yihiin dabageliskiina aan laga hilmaamin xubinteennaas iyadaa ayaynu badanaa halkan ku wadaagnaa innagoo isla eegayna qaybaheeda kala duwan iyo hababka ay u dhacday siyaalaha ay ka sheekaynayso turjumidda iyo waxyaalaha ku lamaan ama howlaha ku duugan waana xubinteenna la dhihi karo dee rag kala duwan iyo ikhyaar kala duwan iyo dad kala duwan iyo asxaab kala duwan iyo odayaal kala duwan iyo indheergarad kala duwan iyo agwaano kala duwan ayay ka soo ahaatay masaa darteed waxyaalo fara badan oo ay ku kala duwan tahay ayaa jira waxaa kaloo jira waxyaalo fara badan oo ay isaga eg tahay xubintu ama laga yaabo inay iska baadi raacdo oo laga yaababa inaan lagu kala sumad sooci karin sumad soocola-aantaasuna waa mid ka mid a dee afka hooyo iyo xarfaha uu leeyahay tusaale waxaa laga yaabaa inaad aragto xubin ka hadlaysa oday xubin kale oo ka hadlaysa oday tu kale oo ka hadlaysa oday macnayaashu way kala duwan yihiin xarafka laga yaabaa inuu mideeyo ama waxaa laga yaabaa in xarafku kala duwan yahoo ay macnayaashu mideeyaan intaba waa ay dhici kartaa waana afka hooyo iyo qiyaasihiisa iyo si laysugu rakibay iyo habka aan usoo guurinay ayaa midaasoo dhan isu keenaysa teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idanka eebe sheekooyinkeennii noocaas ahaa mid ka mida waana sheeko ka mid a sheekooyinkeennii ku salaysnaa mahmahyaha iyo haddii rabbi idmahayo kuwa cajibka tan marka maxay leedahay siaad ogtihiinba fulaynimadu waa cilad ciladaasna waxaa weeye qofku waa inuu bakhayl noqdo see bakhayl ku noqonhaya ruuxu ruuxu wuxuu bakhayl ku noqonhayaa haddii uu bakhayl qofku yahay naftiisa ma huro maalkiisana ma huro laba jeeraba wuxuu gacanta ku hayay xoolaana ma huri karo naftiisana ma huri karo saas darteed buu bakhayl ku noqon hayaa laakiin hadduu qofku geesi yahay waxa uu hayana waa uu bixin hayaa oo armay kaa dhammaadaan iyo berri waxaad cunta arrimaad weydaa iyo armay sidaa noqotaaye ma dhahaye waa geesi qalbigiisu degan yahayoo haddii uu diin iyo iimaan ku darsadana kaba sii wanaagsan haddii uusan maaragta lahaynna geesinimadaas qalbigiisu degan yahay unbuu ku maamulan hayaa waxa weeye marka haddii eebaydmahay fulaynimadu waa habkaas nin marka fulay ah ayaa rag ka cararay markaasaa niman baa dacaydayo hebel waad cartay hebel saanaad yeeshay hebel saanaad yeeshay mid kalea yidhi war ninka isaga leexda muu cararin fulayna ma ahee nin rag ka cararay wax kale kama cabsade rag nin ka cararay wax kale oo uu ka cabsanayo ma jirte ninka isaga leexda ayuu ku yidhi maxay tahay marka ujeeddadu nin rag ka cararay wax kale oo uu ka cabsanayaay ma jirto ujeeddadu maxay tahay qalbigaa loo dhisay waxaa la yidhi dee raggu waa masiibo oo mahmaabu kutusayaa oo adduunkana ad arkaysa waxa islaynhay ama balaayo samaynhay ama hoogiya badhigahay ama isdilahay ama xitaa ugaadhsanhaya xayawaanaadkii waa rag un rag unbaa wax qaribahay marka dee raggu isagaa dhib badanoo ninkanna raggii dhibka badnaa unbuu ka carare waxyaalaha kaleo dhan geesi buu u yahay ka leexda saas ayaa loogu ceeb agagasay waana wiilhoog kale oo afyaqaana ayaa helay mahmahda maanta kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka iibe waxaa la yidhi nin rag ihi dil iyo daynba leh